waxyaabaa la yaab kale waxaa ka mida nin baa gaalkacyo ka hadlay murtada markaasu wuxuu yidhi masaajida waa in la xira ama shaaba laga caayo masaajida wuxuu yidhi anigu kuma dukado addunkooda ana dhiba isagoo murtadahay yuu wuxuu ku sii darsaday maaabaashiisa waa sii adkaystay marka ridda muqallada ah yuu ku jiraa riddaduu sii xoojistay maxaa ilmka asagoo murtada hadduu yahay oo naftiisa keli uu ridoobo laakiin uusan ku darsanin islaamkoo la weeraro iyo islaamkoo lala dagaalo iyo uusan ku darsanin maxaa la yihahdaa ridda mujaradaawa asay ku egtahay laakiin haddii kusii darsado muxaarabo diinteena lala dagaalamaya muxuu noqonaa ridda muqalladaawa oo kusii adkaanaysaa masaajiduna wuxuu ka mid yihiin muqadasaadka muslimiinta waa buyuut ilaahi subxaanah wa tacaala meelaha in la ilaasho ugu mudan waa markaas wuxuu yidhaha masaajidana waa idhibaan adinkoodana waa idhibaan kuwana dukado waana in la xiraa oo loo sabiy maxaa la rabay markuu intaas yidhaahdo nin xanaaq inta qabto tooradii la booda dho ku siiya caloosha bannaanka soo dhiga laakiin maxaa la sameeyey tii maxamed siyaad barro oo kale waada markuu dilaayo guulidu siyaad laga daba laha tii oo kale haddana waa kala gaalkayn jirta waxa ugu wacana boqol kiiba sagaashan waa waxaan dhihi karaa jahliga ugu badan sababto ninka ninkaan sacbiha ninkaan ku hadlaayo hadlaayo wax ku hadlaba ma yaqaanba wax ku hadlaaba ma yaqaano laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa sidii kuwa horo gaalkaayo ka soo baxay oo murtadiinoo waaweynaayo dhibkooda markaa isaga ka daraay ilaahay si u kaafiyo in ilaahay subxaana wa tacaala rag mujaahidiina ilaahay ku kaafiyo mujaahidiintana waxaan ku taxriidinaynaa waxaa weeye inay juhdigaas isku bixiyaan murtadiinta kale si ka daran inkaa waxaa weeye juhdi loo geliyo in madaxa laga gooyo maxaa yeelay murtadiintii asagaa tallaab dheeraadayo inuu masaajidkii muqadasaadkii muslimiinta iyo weeraro halkaasuu gaarsiisanya dadka muslimiintana waxaan leenahay diinta xaqaa idinka saara gara waxaa idinka saara waajiba idinka saara diinta al-shabaab keligiis ma leh al-shabaab wuxuu ka mid yahay dadka muslimiinta calayna maca almuslimiin muslimiinta maxay wixii saarana saara muslimiinta ka midna waxaan rabaa marka ikhwaani inaan diinta ilaahay iyo muqadasaadka sharcigeena iyo diinteeda inaan wada ilaalino meel kasta oo aan joogno reer gaalka codosala waxay fiirsadeen cabdiweliga fiirsaday oo diinta ilahay ku tumanayo maanta waxay marahay haddana masaajidda ilahay oo la caayaayo la aflagaadayahay addinkii oo laleeyahay waa nacbahay addink muxuu yahay ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna maxamadan rasuulullah soo ma wani ashhadu an laa ilaha illa allah waa nacbahay leh maxaa qarsan maxaa dhimay xukunka u rabaa maxay tahay reer gaalka cod waxaan leenahay marka ninka isaga ah waajibaha idinka saaran kitaabka ilahi subxana wa tacala diinta ilahi inaad difaacdaan ninkaa inaad quurka madaxa goysaan waajib idin saaran waaye yaan qaraabanimo iyo xamiyo iyo waxaa midigaysa idin qaadin cadowga ilaahay ha la qabto marka intaan aan musiibo caama aysan nagu wada dhicinin maxaa reer gaalka cayood ninka dila saan cuquba ilahay noogu dhicin mahada masaajid ilahay ku dheelaayo oo diinta ilahi subxaana wa tacaala uu ku tumanayo muqadisaad kasoo gaarahay marka horeba uu sii shajbaaranayo taana waa marka marka diinteenna yaan hadhow gaalo aanan u sacbinine waa nin walba diintaada baro oo axkaamteeda baro oo shareecada waxa looga baxaa baro oo murtadkiiyo musulka kala baro oo gaalka islaamka kala baro wa ilaa maalin kasta gaala daba joogo sacbihe waa diin xumo waay marka diinteenna aan baranno oo aan ku dadaalno si aan aanan cadowgaas sharqoolkooda iyo aanan ugu dhicnin